aniida laba kun iyo shan iyo tobanka meeshay marayso inaan warbixin ka siiyo waxaa isweydiin leh maxaa maanta aan u imaaday halkan maxaa isbeddeloo jira maxaa miisaaniyadda loogu noqonayaa iyo see wax yihiin sidaad ka warhaysaan miisaaniyadda laba kun iyo shan iyo tobanka waxaa la ansixiyey oo idinka ansixiseen december laba kun iyo afar iyo toban waxaynu ku salaysanayd saadaalin oo la saadaaliyey qarashkeenna iyo dakligeenna intuu noqonayo balse se waxaa dhacday in dakligiisa la saadaaliyey uusan soo xaroonin hadduusan dakligaas soo xaroonin waxay saameen saameyn ku yeelanaysaa howlaha dowladda waxaana sharci ah in haddii miisaaniyadda oo koror ku yimaado ama dhimid ku timaado inaan idinka idin keeno golaha lagu soo celiyo si golaha go-aan uga gaadho haddaan u gudagalo miisaaniyadda waxaa la qiyaasay inay noqonayso laba milyan soddon laba milyan iyo soddon laba boqol iyo soddon iyo sagaal milyan dhibic sagaal ayaa la qiyaasay inay noqonayso taasoo dakliga lagu qiyaasay inay kasoo gelayaan gudaha boqol iyo labaatan iyo saddex milyan iyo dhibic afar dakliga gudaha la saadaaliyay intaasuu ahaa dakliga dibadda la saadaaliyay wuxuu ahaa boqol iyo toban iyo lix milyan dhibic shan labadaas dakli idii ugu horeeyey markaan fiirinay dakli noo soo galay iyo waxa aan filanayno sanadkan waxaa noo soo baxday in dakligaasi oo laba boqol afartanka milyan ah aan la gaarayn sababta ugu weyn ay tahay in dakligii laga filanaayay dibadda uu gaabis weyn ku yimaado kaasoo ahaa ugu yaraan boqolkiiba konton marka danta waxay qasabtay in dib ueegis lagu sameeyo miisaaniyadda markaan dib ueegis aan ku sameynayna waxaan fiirinay dakliga aan u malaynayno sanadkan inta ka dhiman intaan helayno waxaana noo soo baxday in aanan ka badin karin boqol iyo sagaashan iyo siddeed kun dhibic saddex boqol iyo sagaashan iyo siddeed milyan dhibic saddex taasoo macnaheedu yahay in dhimis gaaraya afartan iyo kow milyan dhibic lix lagu sameeyo miisaaniyadda waa tala soo jeedinteena taasoo u dhiganta boqolkiiba toddobiyo toban dhibic afar marka qaabka aan u tixraacnay ama qaabka aan aan u dhignay miisaaniyadda ama aan kusoo jeedinayna in loo dhimo waxaa jiray mabaadi annaga aan qaadanay mabaadida aan qaadanay waa number kow in miisaaniyadda sanadku markuu dhammaado ay noqoto miisaaniyad isku dheeli tiran oo aanan lahayn wax odhaar ah iyo in miisaaniyadda aanan lagu kabin deyn aanan deyn raadinin oo aan lagu kabin miisaaniyadda marka qodobadaas ayaa waxay ahaayeen qodobada la hogaaminaya markaan ku noqonayna miisaaniyadda waxaana la sameeyey jaangooyin oo ku aadan qeybaha kala gedsan ee madaxyada miisaaniyadda waxyaalaha kale lagu qasbay kasagow dakliga isdhimay kasagow oo u baahan in iyadana maaragtay idla wadaago waxay tahay in hay-adda lacagta adduunka oo i m f la yidhaahdo inay sanadkan ay samaysay warbixintii ugu horeysay muddo lix iyo labaatan sano ka hor yaan lagu sameeyey soomaaliya in hadda lagu sameeyo taas micnaheedu wuxuu yahay ina annaga aan ka mid noqonay hadda caalamka jiro oo dhaqaalaheenna iyo waddanka maamulkiisa adduunyeynaha dhan ay arkaan ayna samaysay hay-ad caalamka dhan uu ixtiraamayo muhiimad ay leedahay waxay tahay annaga waxaan lagu leeyahay five point four million billion dollars aan lagu leeyahay oo deemo ah deemahaasoo ahaa deemo maaragtay waktigii dowladdii hore la qaatay oo maaragtay dulsaad badan koray marka deemahaasna waxaan u baahana in laga cafiyo lagamana cafinayo ilaa annaga aan marno roses rosesskaasna waxaa loo maraa hay-adda i m f marka i m f waxyaalaha ay fiirsay waxaa ka mid ahaa dhaqaalaha guud wadanka ka sokeeya iyo siyaasadda iyo maamulka waxay kaloo si hoose u egtay miisaaniyaddeena markay fiirisay waxaa u soo baxay iyagana in miisaaniyaddan aysan ahayn miisaaniyad ah, la ixtiraami karo oo aysan ku dhisnayn xaqiiqda waddanka ka jirta aysan ku dhisnayn waxayna ku taliyeen in miisaaniyadda dib loogu noqdo si howlahaas oo muhiimka ah oo dinacafiska ah iyo maaragtay ah, waxyaalaha kale ee aan naga- naga naga saaciis waxaa ka mid ah currency reformka ama shilinkii soomaaliya sidii loo soo celin lahaa iyo sidii loo dhisi lahaa bangiga dhexe iyo wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta marka howlahaas tirada badan ayay iyaga diyaar u yihiin inay naga saacidaan waxyaalaha ay na weydiisteen oo ay shuruud nooga dhigeen inaan wax kaa samayno waxaa ka mid ah in miisaaniyadda dibweynid lagu sameeyo si miisaaniyad ay u noqoto mid xaqiiqda ku salaysan marka taasna waxay tahay sababta kale ay keentay in miisaaniyad lagu noqdo sabab saddexaadaa jirta oo aad iyo aad muhiim u ah oo ah inaan annaga aan isku tashanno haddaan annaga isku tashanin waxyaalaha annaga aan faadaalinayno hadda waxay ku xiran tahay xa- marxaladda waddanka uu marayo waxaa jiri jirtay in waddanka laga kaalmeeyo dhinaca miisaaniyadda laakiin ma jirin wax heshiis ah wax garansi ah ama hubaal ah oo in lacagahaasi aan ku halaynayno ay noqdaan kuwo midho dhala marka maadaama aan jirin heshiisyo oo waadix ah marka annaga waxaa nala gudboon inaan annaga isku tashanno oo aan beeqaamino dakhligana soo galo xoogna aan saarno dakhligeena saan u kordhin lahayn waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay oo aan rabo inaan ila wadaago dakhligii aan ugu talagalnay ama aan saadaalinay sanadkan inaan soo harayno inuu meel fiican ku socdo sanadka hadda lasoo dhaafay dakhligeenna wuxuu ahaa oo sanadkii laba kun iyo afar iyo tobankii siddeetan iyo afar milyan uu ahaa saa la socotaan hadda ku talagalkeena waa boqol iyo toban iyo saddex milyan taas macnaheed waxay tahay kororsiimo soddon milyan ah in dakhliga gudaha uu ku imaaday waxaan aaminsanahay sida hadda aan ku soconay dadaalkeena aan lablaabno oo annaga aan ku tashano inaan gaari karno isku filnaansho inaan kabi karno ama iska bixin karno lacagaheena oo dhinaca mushaaraadka ah iyo adeegyada maaragtay xafiisyada waxaa kaloo aad iyo aad muhiim u ah in iyadana maaragta hoos laga xariiqo haddaanan annaga isku filnaanin oo hadda miisaaniyaddan waxa laga hadlayo dhan ay tahay mushaaraad inta badan oo weli aanan ku jirin miisaaniyaddeena adeegii bulshada iyo capital expo mashaariicdiina aan ku jirin macnaheed waxay tahay annaga jid dheeraanu sugaay marka waxaa muhiim ah in xukuumadda iyo golaha ay ka kaashadaan si qarannimadeenna dadnimadeenna iyo sharafteenna aan usoo ceshano inaan maaragtay fikirkeena uu ka weynaado dakhliga yar ee ka soo gala dekada ama dekada iyo mashaakil bixi keliyi uusan noqonin waxa anaga aan ka hadlayno aan bedelno waxaan ka hadlayno in muwaadin kasta oo waddankan jooga inay waajib ku tahay inuu isaga qaybtiis ka qaato oo maaragtay sidii dakhli oo maaragtay dowladda ugu maaragtay aam- aam- ugu u siin lahaa iyadoo sharciyeysan oo taas